Agaasimaha waaxda ciyaaraha ee Wasaaradda Ciyaaraha Somalilan ayaa soo gabagabeeyay tartanka kubadda tennis-ka heerka labaad. Tartankan waxaa ka qayb galay 16 koox oo ka dhisan Somalilan, wuxuuna tartanku socday muddo 15 maalin ah iyada oo ay ka qayb galeen dhalinyarada ciyaartoyda ah ee Somalilan. Agaasimaha waaxda ciyaaraha ee Wasaaradda Ciyaaraha Somalilan Cabdirashiid Cidiid Yaasiin ayaa ka warramaya marxaladihii kala duwanaa ee tartanku uu soo maray muddadii uu socday.
ilaahay fadligiisa waxaa inoo soo dhammaaday tartankii heerka labaad ee muxuu ahayey table tennista oo ay fulintiisa lahayd muxuu ahayey xidhiidhka table tennista uu muxuu ahayey inoo fuliyey sidoo kale ay maalgelintan lahayd wasaaradda ciya- dhalinyarada ciyaaraha waa tartan ka mid ah tartanadii wasaaraddu ay u qorshaysay sanadkan in loo qabto ciyaaraha muxuu ahayey tennista in loo qabto Een, ilaahay baa inoo- khayr inoogu soo dhimay alxamdulilah rabbilcaalamiin tartano dambe insha alla way noogu xigi doonaan Ee, waxaan si gaara u hambalyaynayaa labada ciyaartay ee maxamed raashiya iyo mustafa tekwando Qaar ka mid ah tartamayaashii ku guuleystay tartanka ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin inay ka mid noqdaan tartamayaashii ku guuleystay tartanka.
maanta dee farxad bay ii tahay aniga khaas ahaan waa waa markaygii labaad ee aan qaado waa tournamentkaygii labaad ee aan ku guulaysto saas darteed weli mid anoo weli u baahan inaan dadaal sameeyo training waxaa naga muuqda weakness badan baa naga muuqda bahashan table tennisna waxay u baahan tahay practice badan bay u baahan tahay marka wasaaradda ciyaaraha waxaan garanaysaa fariinta aan u diraya waxa weeyaan bal inay meel bal u samayso dhalinyarta bahashan jecel siday bahashu u dee ay u bartaan because bahashan haddaa ka raagtid aniga waxay igu dambeysay maalintii koobkii magaranaysa degmooyinka qaadaa igu dambeysay aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa guddoomiyaha iyo staafkiisa waan u mahad celinayaa iyo inta la soo shaqaysay aad iyo aad baa u mahadsantihiin tekwaandhada iyo gruubka labada ciyaartooy ee iyaguna guulaystay ee laga ee guul- labadooduba guul bay joogaan waa kaalinta koowaad iyo labaad